بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii fadl islaam sheekh maxamed alwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanaynaa sharxii sheekh saalix ibn cabdilcaziiz ibn maxamed aal sheekh baabka sideedaad baan soo gaarnay baabu maa jaa ana albidcata ashaddu min alkabaa'ir kan wuxuu u baab yahay wixii ku yimid in bidcadu ay ka daran tahay dembiyada kale ee waaweyn oo kabaa'irta la yidhaahdo marka shaarixu wuxuu sheegi doonaa in jinsiga bidcada laga wado yani guud ahaan iyo duuduub ahaan baa laga hadlayaa mogiye yani bidco kasta gaarkeeda laga hadli maayo oo bidcooyinka qaarkood waxaa dhici karta inay kabaa'irta ka yar yihiin ka shida yar yihiin oo zinadii iyo dilkii iyo waxaasu ay ka wen yihiin laakiin guud ahaan bidcada xun oo dembiyada waaweyn ka xun iyo wa qowlihi caza wajal alla qowlkiisa uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa alla ma dhaafo in cibaadadiisii wax kale la wadaajiyo wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii intaa ka sokeeya oo shirkigii ka hooseeya waa u dhaafaa alle qofka uu doon u dhaafaa marka qofkii loo dhaafaayey inaad aduu tahay isma ogid sidaa darteed iska ilaali dembiyada waaweyn iyo kuwa yaryar intaba iska ilaali sababtoo in mashiicadaas iyo doonistaas alla aad gelaysid adiguma ogid laguma dabaano qaadin marka waa in cabsi ay kugu jirtaa laakiin waxa ugu darani waa shirkiga iska ilaali in alla cibaadadiisii aad duulal kale la wadaajiso aada isaga ilaali ilaa iyadu waa halaage naarti baa lagu waarayaa wa qowlihi tacaala iyo alla qowlkiisa uu yidhi faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban liyudila annaasa bigayri cilm yaa ka dulmi badan wax ka dulmi badani ma jiraane macnaheedu waa saas miman qof iftaraa cala allahi kadiba alla ku been abuurtay oo alla been ka sheegaaye alla waxaasuu yidhi allana maanu dhihin diintii waxaasaa ku jiruu leeyahay diintana waxaasi kuma jiraan xukunka alla waa saasuu leeyahay saxna maaha muxuu saa u samaynayaa marka liyudila annaasa bigayri cilmin inuu dadka lumiyo cilmi la-aan iyo qowli tacala alla qowlkiisa uu yidhi liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamah wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saa'a maa yasiruun kuwa gaalaha oo mushrikiina alla ka hadlaayey oo muslimka dhiba oo haddana marka la yidhaahdo rabbigiin muxuu soo dejiyey dhahaaya sheekooyin hore un baa la soo dejiyey wax saxuuma jiraan ila diinkii bay jiidan yihin ma og tahay diintii bay ka soo horjeedaan kuwaasaa marka alla wuxuu noo sheegayaa sida maaragtay ibnu kathiir uu leeyahay in alla u qadara sidaas iyadoo allana aanu dulminaynin liyaxmiluu awsaarahum inay dembiyadoodu qaadaan inay dembiyadooda qaadaan iyagu kaamilatan iyadoo dhammaystiran yowma alqiyama maalinka yowma alqiyaama dembiyadoodiio kaamil ayay la imaanayaan oo macnaha adduunka dhibaatooyinkii ku dhacaayey loogama khafiifiyo dembigii wa min awsaari aladiina iyo inay qaadaan dembiyadii kuwii yudiluunahum ay luminaayeen bigayri cilmin cilmi la-aan ay luminaayeen alaa saa'a maa yasiruun waxaa aada u xumaaday waxa ay xambaarsan yihiin dembiyada dusha u saaran marka dembiyadaasu marka xaggey ka yimaadeen oo la leeyahay waxay xambaarayaan kuwii ay lumiyeen dembigoodii waxaa yacni isla soo galay hal meel ninkii wax faray ee xumaanta dadka faray iyo kufriga iyo kii la faray arrinkoodii baa kulansan awooddoodii baa marka yacni iskaashatay si baadidaasu ay meesha u timaado marka kan wax u yeerayna qaar baa marka ee dembigii saaran yahay kan kalena qaar baa saaran laakiin labadii qaar labadii qaybood dee wax kaamilay noqdeen marka sidaasay marka wixii kaamil ku noqonayaan marka bidcadu maxay uga daran tahay oo ay uga darnaatay dembiyada waaweyn sababta koowaadi waa in bidcada qofka samaynaayaahi uu u samaynayo inuu allah ugu dhowaanayo oo uu u malaynayo inay alla lagu ateecayo taaca ay tahay laakiin dembiyada waaweyn qofku waa yaqaanaa inuu dembi ku dhacay oo isagoo maaragtay ay dhibayso oo in naar uu ku mudanayo oo wixii samaynayaa laakiin shahwadii baa ka qaalib noqotay sidoo kale bidcada diinkii baa wax lagu daraayaa in diinkii wax lagu darana in sharcigii aada xoogaa khilaafto waa ka shida badan tahay tan saddexaadna waa maxay albaabka laga galo bidcooyinku waa shubahaad waa shubho qofka maaragtay qalbigiisa gashay dembiyada waaweyn albaabka laga galaana waa shahwaad waa wax naftu jeceshahay shubhooyinkaana ka xoog badan oo ka sugnaansho badan nafta dhexdeeda shahwaadka sidoo kale ninka mubtadica ahi bidcadiisa waa uu difaacayaa laakiin ninka dembiilaha ahi dembigii difaaci maayo haddaanu xalaalaysanan hadduu xalaalaystana dee muslimba ma aha sidoo kale dembiga qofka maaragtay bidcada ku jiraaye duulkalu u gudbaa sababtoo ah sunno xun buu dadku u jideeyey markaasaa dembigiisina loo qabsaa dembigiisina waa loo qabsadaa qofkii uu maaragtay xumida ku saameeyana dembigiisi baa soo raaca laba dembi baa meesha imaanaysa laakiin qofka kabiirada maaragtay saaxiibka oo dembiga weyn sameeyaay dembigiisu marka sida haalibka ah qof kale uma gudbo asaguu ku kooban yahay sida haalibkaa waa mararka qaarkood dad meelo kale u aadaa waxaa kaloo kutusinaaya in bidcadu ay ka xun tahay kabaa'irta si duuduub ahaana in rasuulku sala allahu alay wasalama uu faray in mubtadicadii qaarkood la laayo sida khawaarijta oo kale oo wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalama xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen aakhir zamaanku waxaa imaan doona buu yihi qolo da-doodu yar tahay caqligooduna iska gaaban yahay hadal fiican bay ku hadlaayaan laakiin islaamka waa ay ka siibanayaan sida fallaartu uga dhex baxdo wixii lagu gamay iimaankoodu kalxamahooda ma dhaafo iimaanku hoos uma degsano waay fa inamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum meel alla meeshaad kula kulantaan dila buu yihi rasuulku sal slm fa ina qatlahum ajrun liman qatalahum yowma alqiyaama dilka la dilaayo ajr wuxuu u yahay qofkii dila laakiin dambiyada waaweyn dadka ku dhaca lama dhihin maaragtay laaya ilaa in maaragtay qofka xadkiisu hadda inuu gaaro in la dila moogi mararka qaarkood marka lama dilo ahlukabaa'irtaas oo dambiyo badan dil kama laasimo marka guud ahaan iyo duuduub ahaan baa laga hadlayaa bidcadu waa ay ka shido badan tahay kabaa'irtee laakiin waxaa jira bidcooyin kabaa'irtu ay ka dhib badan tahay sida khamre haddii la cabo ama naf la dilo bidcooyin fara badan labadaasaa ka weyn marka bidcooyinka laftooda darajaad kale leh kuwa yaryar baa jira iyo kuwo ad adag iyo kuwo diinka looga baxaayaba waa noocyo kala duwan waa markuu aayaddii keenay suuratu nisa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shaarixu wuxuu leeyahy bidcooyinka badankood waxay qofka gaarsiiyaanba shirki bay gaarsiiyaan sida bidcooyinka tawasulka oo kale iyo oo allow waxaan kugu soo dhowaanayaa buu leeyahy oo kugu tawasulayaa hebel iyo jaahiisa taasi waxay dadkii gaarsiisay marka inay kuwii dhinta weyneeyaan oo ay yidhaahdaan asraar baa ruuxdooda ku jirta qaarkood baa ku leh kownka iyo adduunyadayba ku tasarufaan oo rabbigoo kale ka dhigeenba allana cibaadadiisi in wax kale lala wadaajiyo ma dhaafo marka bidcooyin badani gaalnimay dadka gaarsiiyaan hadda ka horna waxaan umaynaa kitaab tawxiid inooga soo sheekaynay in maaragtay shirkiga asqarka ahi culammada muxaqiqiinta qaarkood ay qabaan inaanba la dhaafaynin oo yakfir maa duuna dalika liman yashaau macnaha hadda asagu soo geli maayo sababta magaci shirki uu wataa asqar baa hala yidhaahdee marka ilaa ilaa qofka waa loo qabanaya waay loo ciqaaba waay macnuhu aayaddii ahayd markaa faman adlamu man iftara cala allahi kadiban yaa ka dulmi badan wax ka dulmi badan ma jiraane kuwa alla ku been abuurtay inay dadku lumiyaan maaragtay iyagoo doonaya nimanka mushrikiinta waxyaaba ay samayn jireen iyo xoolaha qaarkood iska xarimi jireen iyo yaa laga soo sheekeeyey oo alla wuxuu sheegay inay been abuuranayaan ibnu kathiir wuxuu leeyahay ninkan camar ibnu luxayi la yidhaahdo ee qabiilka khusaaca la yidhaahdo madaxdoodu ka tirsanaan jiray oo iyagu maaragtay kacbada xakumi jiray qoladii jurhum la dhihi jiray kadib ayagaa xukumi jiray diinkii nabiyullahi ibraahim ninkii ugu horreeyo bedelu ahaa asnaamtii buu maaragtay xijaas keenay sanamyo la caabudayo iyo dhagax la caabudayo uu xijaas keenay dadkii buu marka ugu yeeray inay caabudaane u taqarubaan marka shareecooyin jaahili ah iyuu xaggii xoolaha iyo wax noocaasoo kalea u jideeyey sida suuratu ancaam lagu sheegay rasuulkuna wuxuu yidhi sal l slm ra'aytu camra bna caamir alkhusaaciya yajuru qusbahu fi nnaar ninkii la dhihi jiray camr bna caamir alkhusaaci waa ibnu luxayigii moog tahay isagoo mindhicirkiisa naarta ku jiidaaya yaan arkay buu leeyay rasuulka sal slm marka bidcooyin buu ninkaas u keensaday diinkii buu u tiiriyey marka marka dadkan mubtadicada ah ee bidcooyinka la yimid waa in la yidhaahdo waxaan hadda aad adinku ku sugan tihiin rasuulku sal slam ma ku sugnaa saxaabadu ma ku sugnaayeen hadday yidhaahdeen maya dee waxaa caddaanaysa waxaas inay bidca yihiin waxaa dhici karta in la helo diin alla uu jecel yahay rasuulkuna sal slm aanu ku camal falin iyo saxaabadu aanay ku camal falin diinkeenna waa la dhammaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maantaan diinkiina idiin dhammaystiray waa tii alla uu yidhi oo nicmadaydiina aan idinku dhammaystiray islaamkiina diin ahaan in kaga raalli noqday marka dadka badbaadayana waxaa naloo sheegay inay yihiin kuwa ku sugan wixii rasuulku sal slm uu ku sugnaa iyo saxaabadiisu marka ahlu bidcu marka ma dhihi karaan wixii rasuulku ku sugnaa iyo saxaabadiisu yaan ku suganna ma dhihi karaan aayaddan kale alla uu yidhi liyaxmiluu awsaaram kaamilatan yowma alqiyaamati wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saa'a maa yaziruun marka alla qur-aanka soo dejiyey waa nimankan mushrikiinta waxay yidhahdeen markii la weydiiyey rabbigin muxuu soo dejiyey qaaluu asaatiru lawaliina yidhahdeen dadkii hore sheekooyinkooda un baa naloo keena bay leeyihin iyo wax meelo hore laga keenkeena marka dembiyadoodii iyadoo dhammaystiran bay xambaaraayaan iyo kuwii raacana dembigooda way xambaaraayaan ibnuqayim wuxuu leeyahay markuu labada aayadood ee shaarixu meeshan ku sheegay midan suuratu naxli ku jirta iyo midan suuratu cankabuud ku jirta wala yaxmiluuna adqaalahum wa adqaala maa adqaalihim ibn cabaasa yani tandiir ku sameeye iyo xadiidka muslim oo ah man dacaa ilaa dalaalatin kaana caleyhi wisruhaa wisru man camila biha qofkii dadka baadi ugu yeera dembigii baadidaas isaga waa uu saarnaadaa oo waa loo qabtaa dembigii kuwii raacay ee ku camalfalay baadidaas uu dadka ugu yeerana waa la saaraa iyadana waa loo qabtaa markuu marka xadiidkaas iyo aayadaha soo arooriyey ibnuqayim wuxuu yidhi kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada taasi waxay ku tusinaysaa buu leeyahay in qofkii ummadda ugu yeera sunnadii rasuulka sal l slm waxaan ahayn inuu rasuulka sal l slm cadow u yahay maxaa yeelay ajirkii rasuulka sal l slm uu heli lahaa ee dadka sunnadiisa raaca uu ka heli lahaa yuu ninkaasi jidka u istaagay marka waa cadowtinimo waay taasi marka qofku laakiin marka qaarkood waxaas wuxuu samaynayaa isagoon is ogeyn wa fi saxiixi anahu sal l slm qaala fi lkhawaariji xadiidkii saxiixa ah waxaa ku jiray in rasuulku sal ll ly slama uu khawaarijtii ka sheegay uu ku xukumay fa inamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum meel kastoo aad kula kulantaan dila lafdi kalena wuxuu yihi lain laqiituhum laaqtulannahum qatla caad haddii aan la kulmo lafdigu wuxuu ahaan umalaynaa lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caad haddii aan anigu soo gaaro waqtigooda reer caad sidii loo baaba'shay le ciqaab caamaha ku dhacay iyaga moogtahay yaan u layn lahaa waxba kama reebeen waa macnuhu wa fiihi marka xadiis saxiixa waxaa ku jirta iyadana oo maaragtay muslim uu wariyey iyo keyrkiisba in rasuulku sal ll ly slama uu ummaddii u diiday inay la dagaalamaan nimanka madaxda ah ee daalimiinta ah intaba ay dukanayaan ha la dagaalamin inuu yiri marka kuwii madaxda ahaana waxaa la yidhi aan lala dagaalamin sababtoo ah maaha niman bidco dadkii ugu yeeraaya maaha laakiin khawaarijtii maadaama dadku bidco ugu yeeraayaan muslimkii dhiiggiisa inay bannaysanayaan halala dirinuu yiri kuwan laakiin madaxda ah ee weliba khariban ee aan diinka ku fiicnayn wuxuu yidhi marba hadday muslim yihiin oo dukanayaan hala dagaalaminina sababtoo ah maslaxadii ummadda ee ku dhumaysa dagaalkooda yaa ka badan faa'iidada laga helaa ila dagaalankooda marka waa bidco arrintaasi sunnadii kasoo horjeeda in nimanka madaxda ee muslimiinta ah lala dagaalamo marka waxay kutusinaysaa in macnaha bidcadu ay ka shida badan tahay macsida iyo kabiirada nimankan umaradaah ee madaxdaahi kabaa'ir way la imaanayaan laakiin khawaarijtii baa la yidhaha lala dagaalamo kuwanna waxaa la yidhaha hala dagaalaminina axaadiis way ku tawaaturtay caqiidadii marka ahlu sunnadana waa lagu sheegay oo ahlu cilmigu kutubtooday ku qoreen nimanka madaxda ee muslimiinta ayaan lala dagaalamin khawaarijtiina waa kaasaa lala dagaalamaa laleeyahy wacan jariir ibni cabdillahi waxaa laga wariyey allah ka raali noqday ana rajulan tasadaqa bisadaqatin nin baa sadaqa la baxay uma tataabaca annaasu dadkii baa ku dayda marka sadaqadii baa la bixiyey la bixiyey faqaala rasuulu llahi sal ll slam rsulka allah wuxuu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruhaa waajru man camila biha bacdahu min gayri an yanqusa min ujuurihim shay qofkii islaamka dhexdiisa jideeya sunno wanaagsan haddee rasuulku sal ly slm isagaa dadkii in lagu sadaqaysto faray sadaqadii maarata la baxa la yidhi bay fartoomeen marka qof sunno wanaagsan jideeya oo kalea laga dhiga marka ajarkeedu qofkaasi marka helayaa sunnadaas iyo qofkii ku camalfalee ku dayday ajarkiisu helayaa iyadoo dadkii iyagu camalkaas wanaagsan sameeye ku dayday aan ajirkooda wax laga nuqsaaminaynin waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan qofka islaamka dhexdiisa bidca xun keena kaana calayhi wisruhaa dembiga bidcadaas asagaa dhabarka u ritaa wa wisru man camila bihaa sidoo kale dembiga kii bidcadaas sameeyey asaga uga dayday iyadana dhabarku u ritaa oo waa uu xambaaraa min gayri an yanqusa min awsaarihim shay-un iyadoo iyaga dembigoodii kuwaa wax raacay aan waxba laga nuqsaaminaynin rawaahu muslim baa wariya xadiidka walahu miluhu muslim wuxuu kaloo wariyey kaasoo kale mid lamid oo min xadiisi abi hurayra walafdu wuxuu ahaa man dacaa ilaa hudan uma qaal waman dacaa ilaa dalaalati qofkii dadka hanuun ugu yeera ajarka xaggiisa wuxuu ka helaa ajarkoodii oo kale qofkii baadi dadka ugu yeerana dembi xaggiisa wuxuu ka helaa dadkaas dembigii ay la yimaadeen uu baatilka ugu yeeray oo ku dayday asaga iyadoo aan waxba laga nuqsaaminaynin sida aan wel soo sheegnay kii ajirka helaaya wanaagsanna waxba laga nuqsaamin maayo isagana oo ajirkoodii oo kale u helayaa iyagana ajirkoodii wax laga nuqsaamin maayo marka dadka in khayrka loogu yeero ajar badan baa laga helaa oo waa tii rasuulku yidhi sal l sl xdidka bukhaariyo muslim ay wariyeen wallaahi laan yuhdaa bika rajulun waaxidun khayru laka min xumri nacam allan ku dhaartee in adiga sababtaa uu qof ku hanuunsamo yaa kaaga khayr badan nicmoolaydii waa geelii loodii waa xoolahaas ay carabtu aadka u jecel yihiin marka geelii gedgaduudna waa ka khayr badan yahay taasa taasaa ka khayr badan in adiga sababtaa qof ku hanuuno daaco kastoo marka annagu aan samayno rasuulka sal alla alay slam ajir buu ka helayaa bidcaduna waa sidoo kaleo way gudbaysaa oo haddii lagaaga daydo dembigii dadkaas way kusoo gaarayaan marka hadda ninkan jahmi ibnu safaan la yidhaahdo hadduu kabiiro caadiya samayn lahaa kabiiradaasda waa iska waa iska dhammaan lahayd laakiin bidcadiisi waa ay hartay ibnuqayim sida uu leeyahana wuxuu leeyahay faاktasama alwaraa miiraahahu biالsahmi waالsahmayni waالsuhmaani asaga waa dhintay ninkaasi bidcadiisii iyo maarata beladii uu ku dhintay isagoo ku sugan dee keligiis macnaha kuma maaragtay baaqi noqon ee dadkii baa ka dhaxlay markaasu wuxuu ka dhigaa sidii qof la dhexlayo oo kale qofna uu maaragtay hal qayb uu helaya qofna laba qayb qofna saddex qayb uu ka dhigaya dahabi markuu u tarjamaya jahmi wuxuu leeyahy laysat lahu riwaaya oo ninkaas wax ma weynin buu leeyahy dee xadiid rasuul sal sl laga qaatay ma jiro nin riwaayaba ku mashquulsan maanu ahayn maca inuu maaragtay waktigii yani taabiciinta waaweynaay buu soo gaaray boqol iyo dhowr labaatankii uu dhintaa la yidhi nasiib daradiis oo xataa cumrigiisoo kale qofka ah waxaa dhici karta saxaabada qaarkood soo gaari lahaa aakhirka waktigoodii marka wuxuu leeyahay wax riwaayaa iyo xadiisu weriye ma jiraan laakinahu zaraca sharan cadiima shar weyn buu beeray buu leeyahay waa bidcadaas macnaha uu ummadda islaamka u keenay oo ah in tilmaamihii alle iyo magacyadii alle la iska dafiro la diido marka allah hanaga dhigo kuwa sunnada faafiya oo looga daydo bidcadana allah naga badbaadiyo wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online